فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
markaasuu rabbigeed ka aqbalay aqbal fiican kana yeelay inay korto koritaan wanaagsan una dhiibay xilka daryeelkeeda zakariya mar kastoo zakariya ugu soo gala mixraabka si uu u arko wuxuu ka helaa agteeda risiq wuxuu yidhi maryamey xaggee bay waxa kani kaaga yimaadeen waxay tidhi waa xagga alle alle wuxuu u arsaaqaa qofkuu doono xisaab la'aan